الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع wuxuu baabu yahay taxriimi طacni xaaraamnimada in la طacniyo fi lansaabi haabitati ansaabtii ku sugnaatay fii daahiri sharci sharciga daahirkiisa yacnii ansaabta sugan oo dadku ka soo jeedaan in la طacniyo inay xaaraamta ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaat kuwa dhibaya ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka bigayri maktasabuu waxaysan kasban kudhibaaya faqad ixtamaluu waxay ximbaarteen buhtaanan been abuurad wa isman mubiinan iyo dembi cad wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam itnataani fi nnaasi humaa bihim kufr aطacnu fi اnnasab waاnniyaaxatu cala اlmeyit itnataani labo fi nnaasi dadka dhexdooda humaa bihim kufrun waa kufri iyo gaalnimo wey kufrun waa kufrun duuna kufrin labada arrin midda ugu horeysa waxa waaye aطacnu fi nasab nasabka oo la طacniyo oo la duro wالniyaaxatu calى اlmeyit iyo meydka oo loo baroorto labaduba waa kufri aطacnu fi nasab macnaheedu waxa waaye alwuquuca alwuquucu fi اnnasab biاlcaybi waاtanaqus in nasabka lagu dhaco ayadoo markaa la dhaleecaynayo oo la xaqirayo ama la tanaqusayo arrintaasi waa dembi weyn waana min umuuri اljaahiliya aطacnu fi اlansaab ansaabtoo la duro waa min umuuri اljaahiliya nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi arbacun fii ummati min umuuri اljaahiliya alfaqru biاlaxsaab waطacnu fi اlansaab wاlistisqaaءu bالnujuum wالniyaax afartaasi wuxuu yidhahda waa min umuuri اljaahiliya waa umuurtii jaahiliyada wey shaygana mar haddii jaahiliyadii loo nisbeeyo waa demi iyo dhaleecayn la dhaleecaynayo maxaa yeele umuuru ljaahiliya waa madmuuma waa wuxuu sharcigu aasay uu baabi'iyey umuur ljaahiliya marka arrimaha jaahiliga waxaa ka mid a aطacnu fi nasab waxaa ku soo aroora fii sunani abi daawud min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh an الnabiya slى اllahu عalayه wasalam qaala إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء الله سبحaaنه وتaعaaلى wuxuu idinka kaxeeyey عuبية الجاaهiلية kibirkii جاahiلiyada وفkrhaa iyo جاahiلiyada فaankooda بالآaباءi aabbayaasha ay ku faanaan ilaahay waa idinka kaxeeyo waa idinka baabiya arrinka dadku marka waa laba qaybood إنmaa huوa مؤmiن تقي muؤmin ilaahay ka baqa subxaanaه wa tacaala oo taqi ah aw faajirun shaqiy ama faajir shaqi oo nasiib darro ku dhacday labadaa qaybood unbay dadku u qaybsamayaan qof mu'min oo taqiya iyo mid faajir oo shaqiya wax ka dhexeeya ma jiraan midkaa mu'minka ahee taqiga cinda allahi caza wajalla waa kariim nasabkiisu meeshuu doonaha ka soo jeedo ictibaar ma lah midka faajirka ahee shaqigaana waa mid nasiib darro ku dhacday oo musiiba ku dhacday oo faajir ah nasabkiisu meeshuu doonaha ka soo jeedo taa wax ictibaara ma laha markaasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam annaasu banu aadam wa aadam khuliqa min turaab dadku waa baad yacni carruurtii aadam wey dadku waa carruurtii aadam annaasu banu aadam wa aadamu khuliqa min turaab aadamna ciidaa laga abuuray markaasuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam layadacanna rijaalu fakrahum biaqwaamin rag way ka tegayaan oy ka harayaan faankooda ay ka faanayaan qolooyin inamaa hum faxmun min faxmi jahannam way ka harayaan faanka ay ku faanayaan qolooyin ah ama ka mid ah dhuxushii jahannamo ka mid ah يعني aabayaashood jaahiliyado aabayaashooda jaahiliyada waa min faxmi jahannam ile mushrikiinay ahaayeen aw laa yakuununna ama waxay noqonayaan hadday ka hari waayaan inay aabbayaashood ku faanaan waxay noqonayaan ahwala cala allah alla dushii kuwa ka liita alla xaggii kuwa uga liita min aljuclaan bahalkan xaar walwaalka la yidhaaho ee xaarka dilandilleeya ilaahay agtiisa waa ka liitaan buu yidhi hadday ka hari waayaan inay aabbayaashood ku faanaan dooshaanna waa la yidhaahdaa oo dadka qaaraa u yaqaana baalkaasi wax walboo carafana waa u uraan wax walboo urana waa u carfaan oo hadda waa kan saxarada naf ka raadiyey waa wax aada u liita kaas waa ka sii liitaa qofka aabbayaashii ku faanaya ilaahay xaggii subxaana wa tacaala waa qof xaqiira waa qof aada iyo aada u liita qofka ku faanaya nasab kayrkiina duraya ama ansaabta dadka kala duraya asigoo markaa isku arka inuu kayrkii ka sarreeyo waa sidaa dadka qaar isdilaax ka dhigteenoo laandheer iyo laangaab dadkii loo qaybiyey qofka sidaa aaminsan inay laandheer iyo laangaab kala jiraan ahwan cala allaahi min aljuclaan baalkaasi waa ka liita waa qof liita waayo xaqiira ma ahan qof fiican maxaa yeelay alla agtii waxa karaamo lagu leeyaha waa taqwa nasab ma jiro nasabna waxba kuu tari maayo yowma alqiyaama falaa ansaaba baynahum yowmaidin ولا يتساءلون إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم markuu alla sheegay inuu dadka ka dhigay shucuub iyo qabaa'il markaasuu yir waxaan uga dhignay litacaarafuu si ay isku gartaan maaha in laisku colaadiyo in laisku naco loo kala tacasubo ma aha qof walba qofka qaraabadiisa inuu ku gartaa loogu talagalay alla wuxuu raaciyey inna akramakum cinda allaahi atqaakum miisaanku maaha ayuu ka soo jeedaa iyo ka dhashay miisaanku waxaa waaye taqwada ilaahay subxaana wa tacaala qof walba qofkuu ka taqwo badan yahay cinda allaahi waa ka karaamo badan yahay waa ka fadli badan yahay innamaa huwa mu'minun taqiyun aw faajirun shaqiy waa mu'min taqi ah ama faajir shaqiy labadaas un waya dadka xadiidkuna waa xadiid saxiixa xadiidka haddaan akrinayna waa xadiid saxiixa bishawaahidihi xadiid abi hurayra fi sunani abi daawud qaala aطacnu fi اnasabi wاnniyaaxatu cala اlmeyit rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey baabu nahyi wuxuu baab yahay in layska reebo can اlgishi wاlkhidaac can اlgishi khiyaanada in layska reebo wاlkhidaaci iyo makriga in layska reebo ayuu baabu yahay qaala اllahu tacaala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaat bgayri ma اktasabuu فqad اxتmlوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yidhi mن xmل عlaيna السلاح فlaysa minا qofkii annaga hub noo qaata falaysa minaa nagama mid ah وmaن غaشhanaa qofkiina khiyaana falaysa minaa nagama mid ah ay falaysa عalىa طريiqatina وhadyina qofkaasi ma aha qof طariiqadeenna iyo hadigeenna ku taagan qofkii hub noo qaata macnaheedu waxaa waaye qofkii qof muslima hub u qaata ama ku ishaaro ku taaga nebiga calayh islat slam wuxuu leey falaysa mina waman gashanaa qofkiina khiyaano falaysa mina rawaahu muslim wa fii riwaayatin lah riwaayaad kaloo muslim leeyahay waxaa ku jirta anna rasuula اllahi sal slama mara nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu soo maray calaa subrati طacaamin subradu waxaa loo isticmaalaa bay yidhahdeen culummadu waa qabla an yukaal intaana raashinka la beegin ka hor way manaa hal meeluu ku xahaysan yuu ku jiraa fa adkhala nebiga calayh isalaatu salaam wuxuu geliyey yaddahu gacantiisa ayuu geliyey fiiha ay fi subra fanaalat asaabicuhu gacmihii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay gaarheen balalan qoyaan markuu gacmihii hoos u geliyey raashinkii nebiga alay slatu slam gacantiisa markuu hoos u geliyey farihii nebiga waxay gaarheen qoyaan ila raashinka hoosuu ka qoyan yahay korna waa ka qallalan yahay faqaala wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam maa haadaa yaa saaxiba طacaam maa haadaa arrinkan waa maxay waa maxay raashinkan qoyan yaa saaxiba طacaami midka cunada u saaxiibka aho midka raashinkan iska lahow waa maxay raashinka qoyan qaala wuxuu yidhi ninkii asaabathu الsamaau yaa rasuula الlah asamaa waa bimacna اlmaطr rasuulka ilaahayow roob ayaa asiibay buui macnaa bi waxa raashinka qoya roobaa ku da-ay buui qaala calayhi الsalaaةu wasalaam alaa afalaa jacaltahu fowqa acaam afalaa jacaltahu raashinkan qaybta qoyan maadiyeyshid buu yidhi fowqa طacaami cunnada korkeeda qaybtan qoyane hoos jirta maxaad kor u soo mari weyse ood hoos u marisay xataa yaraahu الnaasu ilaa dadku ay arkaan ilaa dadku arkaan raashinka inuu qoyan yahay maxaa kor u soo mari weyse qoyaanka man gashanaa qofkiina khiyaana falaysa minaa nagama mid ah maxaa yeele waa min algashi wاlkhiyaana arrintaas in la qariyo oo raashinkii qoynaa hoos la mariyo qeyb qalolanna kor lasoo mariyo waa khiyaano la khiyaanaya bulshada iyo ummadda dadka muslimiinta la khiyaanaya qofkii qof muslima khiyaanana nebigu wuxuu leeyahay falaysa minaa nagama mid ah khiyaanaadka fi lbuyuuc ku jirana aad iyo aaday u fara badan yihiin sida la iskugu khiyaanayo tijaarada ama ganacsiga ilaa qof ilaahay ka baqa mooyaane subxaana wa tacaala tujaarta aaday ugu badan tahay khiyaanada tujaarta aad bay ugu badan tahay ilaa man ittaqa allaha caza wajal oo nabiga calayh salatu salaam wuxuu yidhahda atujaaru hum lfujaar hadalka xadiidka xadiid sahlan ma tujaartu fujaar waaye yuri nabiga alayh salatu salaam ilaa man ittaqa ilaa mid ilaahay ka baqa mooyaane qof ilaahay ka baqa mooyaane inta kale fu- fujaar waaye maxaa yeelay beeca iyo tijaaradu aadaa khiyaanada ugu badan tahay oo hadda raashin qoyana roone waxyaabo dhacay oo faagay oo ummadda laga iibiyaa oo nooc walba leh hadday daawo tahay haddii raashin maaragtay la cunayo ay tahay waxay doonto ha noqoto khiyaanadu aad iyo aaday u badanta nebiga calayh salatu salam wuxuu ley man gashanaa falaysa mina qofka ganacsigiisa iyo tijaaradiisa uu ku dhisan yahay khiyaano dadka muslimiinta uu khiyaanayo waxa uu cunaya xaaraam wey hilib walboo xaaraam ku dhashana jahannama u dambaysa ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi nebiga calayh salatu salam wuxuu yidhi hilib walba oo xaaraan ka dhasha naaraa ku xaqnimo badan buy hilib walba oo xaaraan ka dhasha hilib walba oo jidhkaaga ka mida oo xaaraan ku barbaaray yowma alqiyaama jahannama ku xaqnimo badan inay cunto hilibkaas mar waa waciid daran waa qofka xaaraam ku barbaarana ilaahay ducadiisa ma aqbalo xaaraamtu waa khatar oo nabiga calayh salatu salaam waatuu yidhaahday markuu ka sheekeynaya ninkii musaafirka ahaa ee gacmaha kor u taagay ilaa yaa rabbi yaa rabbi wuxuu yidhi wamطcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya biاlxaraam faannaa yustajaabu lah see duca looga aqbalaa marka waa xaaraan socota gebigiisaba marka xaaraan socota qof ah see duca looga ajiibaya cunaduu ku barbaaray waa xaaraam cabitaanku cabi jira waa xaaraam dharkuu labisan yahay waa xaaraam jirkiisuna xaaraanuu la weenya oo hilibkiisa iyo jirkiisa dhan xaaraanuu ku koray waa lagu barbaariyey waa lagu soo anqariyey fa annaa yustajaabu lahu see duca looga aqbalaa marka ilaahay duca ka aqbali maayo kaas gacmahaba kor ha u taago yaa rabbi yaa rabbi ha yidhaahdo ducadiisu waa marduuda waa lagu celinaya marka waa khatar inaad xaaraam cunto xaaraamtoo la cuno waxay kuu sababaysaa cadaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala وcanhu radia اllahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaala wuxuu yihi laa tanaajashuu najsi waa soo marnay darsigii kan ka horreeyaan u maleyna aziyaadaةu fii hamani اlmabiic miman laa yuriidu shiraa'aha waa in la kori la kordhiyo qiimaha waxa la iibinayo waxa ziyaadinaya qiimahana waa qof aan doonaynin inuu iibsado najsi baa la yihahdaa متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش عن النجش النبي عليه الصلاة والسلام نجش والريبي متفق عليه وعنه قال وحير ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبا النبي وحو أشاق أنه يخدع إن له خيانه في البيوع بيوع إن له خيانه أشاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو إلهي man baayacta qofkii aada la mubaayacotood beec la gelayso faqul waxaad tiraahdaa ood ku tiraahdaa laa khilaaba saas dheh ninkaani wuxuu ahaa nin madaxa jug ka gaartay oo yacni lagu khiyaani jiray buyuucda marka ninkan maadaama uu yahay nin miskiin oo hore jugi u gaartay wax badan kalama fahmi karo dad wax iibsanaya ama tujaaro u imaanaya waxba uu ka gadanaya wixii bay ku khiyaanayaan nabiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi shardi marka u tagta waxaad tidhahdaa laa khilaaba war khiyaana ma jirta dheh hadhowti shayga kaa iibiyaan hadday khiyaano kusoo baxdo waad ku celinaysaa maxaa yeele shardigaad marka hore u dhigatay oo ahayd inaysan ku khiyaanin haddii marka aad beec gelaysa waxaad tidhahdaa laa khilaaba wax khiyaana ma jiraan wax waxaad igu khiyaanaysa haysiin متفق عليه الخلابة بخاء معجمة مكسورة وب- وباء موحدة وهي الخديعة خلابة وخديعة waa dhagarta iyo khiyaanada وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxuu يhi قاaل رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم مaن خببa qofkii فسhaadiya زوجaةa امriئin qof xaaskiisa أو مملuكahu ama adoonkiisa qofkii فسhaadiya فlaysa minaa nagama mid ahan rawaahu أbu daawd خببa بخاء معجمة ثuمa bاء موxadaة مكررة bعdaa la soo celcelinaya أي أfسadh وkhdعه من خبب زوجة امرئ بمعنى ومن أفسد زوجة امرئ qof xaaskii qofkii fasahaadiya oo khiyaana ama addoonkiisa ka khiyaana falaysa minaa nagama mid ah khiyaanada xaaskiisa uu ka khiyaanayo waxay noqon kartaa inuu maaragtay khiyaana zawjiya uu sameeyo macaha yacni galmo xaaraama inuu maceeda la sameeyo waxaa kaloo dhacda ama soo gelaysa waxaa hadda ciyaal suuqyadu ay sameeyaan qaarkood oo naago la qabaahi ay la xidhiirayaan ama ay la hadlaayaan waa ku badan tahay nimanka ciyaal suuqyada ah ee inta badan meelaha dumarka kala xidhiira oo waxaa laga yaabaa ayadoo le waa lay qabaa inuu yidhahdo laa ba'sa wax dhibaataa ma laha haddii lagu qabo xataa khiyaanaad badanay sameeyaan xadiidkan uu soo gelaya man khababa zawjata mri'in أو مملوكه فليس منا nagama tirsana buu yihi نبgu slى الlaه عليه وsلم waa khaaئن baabu تaxriimi الgadri wuxuu baabu yahay khiyaanada xurmadeeda inay xaaraam tahay qadriga iyo dhagarta qaala الlahu taعaalى yaa أyuهa الadiina aamanوu dadka muؤminiinta أwفوu oofiya bاlcuquudi cuquudka iyo heshiisyada oofiya oo fuliya وqaala taعaalى al wuxuu yihi وأwفوu bاlcahdi cahdiga oofiya ina اlcahda cahdigu kaana wuxuu ada mas'uuلا ma la isweydiinaya maalinta qiyaamo cahdiga waa wixii lagu heshiiya lagu ballamo inaad cahdiga ka baxdo waa qadri iyo wixii lagu ballamo lagu heshiiyey وعan cabdالlahi بni cmri بn الcاas radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi slى الlaه عlay slm qaala wuxuu yihi arbacun man kuna fiihi afar qofkii ku sugan tahay kaana munaafiqa khaaliصa wuxuu noqonayaa munaafiq baraxla وman kaanat fiihi khaslaة minhuna qofkii khaslo ka mida ay ku jirto kaanat kaana fiihi khaslaة min النifaaq khaslo nifaaq ka mida ayaa ku sugan xataa yadacahaa ilaa uu ka tago afarta khasladood waa afartan marka idaa tumina khaana haddii la aamino waa khiyaana munaafiq ammaano ma leh wa idaa xadaa hadduu sheekeeyo kadaba been ayuu ku sheekeeyaa wa idaa caahada yani hadduu sheekeeyo beenuu sheegayaa wa idaa caahada hadduu cahdiya heshiis galo qadara waa dhagraa cidduu la heshiiyey oo waa khiyaana wa idaa khaasama haddii uu doodo fajara fujuur buu la yimaadaa fi lkhusuuma fujuurkuna waa tacadii xuduud illaahi caza wajal xuduudda ilaahoo la tilaabo weeye fi lkhusuuma xuduudda sharcigoo laga gudbo mutafaqu calayhi wacan ibni mascuudin wacan ibni mascuudin wabni cumara wa anasin radia allahu canhu qaaluu waxay yidhahdeen qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga alayh salatu wasalaam waxay yidhahdeen wuxuu yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam likulli qaadirin mid walboo wax dhagro wax khiyaana waxaa u sugnaaday liwaa'un yowma alqiyaama raayo iyo calan buu leeyahay maalinta qiyaamo yuqaalu waxaa la leeyahay oo raayadaasi ku qoran haadihi qadratu fulaan tani hebel khiyaanadiisa waa waa la fadeexaynaya dadka dhexdooda ayaa boor iyo calan baa wuxuu ugu dhegan yahay hebel khiyaanadiisu inay tahay midda waa la muujinaya mutafaqu calayhi wacan abi hur can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi likulli qaadirin liwaaun mid walbo wax khiyaano o wax dhagra waxaa u sugnaaday liwaaun calan baa u sugnaaday cinda stihi dabadiisa agteeduu ku leeyahay xagga dambaa looga dhajinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yurfacu lahu waa loo kor yeelayaa biqadri biqadri qadrihi intii khiyaanadiisu la ekay alaa walaa qaadira ma jiro buu yidhi nabiga calayh salatu salaam mid wax khiyaana oo wax dhagra oo acdamu ka weyn qadran xagga khiyaanada min amiiri caamatin amiir caam amiir caama oo dadka muslimiinta amiiru ah khiyaanadiisa iyo dhagartiisa mid ka weyn ma lahan buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay midda asiga uu sameeyo waxay noqonaysaa mid ummadda dhan saamaynaysa qadrigiisu waa ka weyn yahay qadriga uu samaynayo fulaan iyo callaan oo dad kala goo dad maaragtay aan mas-uuliyad haynin ay samaynayaan qofka mas-uulka ah mas-uuliyaddiisuna ay caam tahay qadrigiisu wuxuu noqonayaa mid fasaadkiisu aada u ballaarayo cid walba saamaynayo marka qadri ka weyn ma jiro qadriga uu la imaanayo amiirka caamka an abi rawaahu muslim وcan abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala allahu tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi halaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex anigaa khasmigooda ahoo la doodaya buu yidhi maalinta qiyaamo rajulu nin acطaa bi acطaa bixiyow siiyey bi ay bisababi aniga sababteed uma qadara kadibna khiyaanay wuxuu bixiyey oo qadri ku sameeyey warajulu iyo nin baaca xuran qof xora iibiyey faakala hamanah oo lacagtiisana cunay warajulun iyo nin ista'jara ajiiran soo ijaartay qof shaqaalo ah fastawfaa minhu oo ka oobsaday wixii markaa uu shaqaahu u qaban lahaa walam yucطihi ajrah ajarkiisana aan siin qof shaqaalaha wuu soo kiraystay waa u shaqeeyey wuxuu ka rabay waa u qabtay xaqii ou lahaa iyo dhididkiisii muusan si xuquuqdii ou lahaa ee qofkan uu iska lahaa xooggiisa uu shaqaystay buu u diiday kaasina khasmigiisu waa allah subxaana wa tacaala yowma alqiyaama waa waciid daran waay allah subxaana wa tacala wuxuu le anaa haysta saddexdaas maalinta qiyaama nin waxa waaye ninka ilaahay dartii wax u bixiya uma qadara kadibna qadri iyo khiyaano la yimaada ninka labaad waa nin qof xora iibiyey addoommo la iibiyaa la yaqiinay soo maaha qofkii qof xora iibiya ee lacagtiisana cuna inta xor iibsada qofkaas asigana khasmigiisu waa allah subxaana wa tacaala zamanadan dambena waa jirta waa jirtaa dadka axraarta oo la iibiyo oo laga ganacsado gaar ahaan libiya iyo meelahaasay ku badan tahay dadkan tahriiba ee ku waashay yurubiya inay aadaan ayaa inta badan laga ganacsadaa ayagiibaa waxay noqdeen xoolo la iibsanayo qolooyin tuuga ah oo dhulkaas joogta ayaa qabsanaysa kadibna waa la kala gadanaya mararka qaar waxaa maqlaysaa qof la leeyahay saddex gacanuu maray kanaa iibinaayo mid kaleu ka sii iibsanaya kaa mid kaleu kasii iibsanaya addoomoo kale ay ka dhigteen wa rajulun baaca xuran fa akala amana xadiidkaanay soo gelaya qofkii iibiye qof xora lacagtiisana cuno lacagtuu ku iibiyey khasmigiisa waa allah subxaana wa tacaala yowma alqiyaama ninkaa u dambeeya waa qof dad soo ijaartay shaqaalahaas wuxuu doonaha kuu qabto heshiisaa la gashay ii shaqay baa tidhi shaqadii aad ku heshiiseen waa fuliyey waxaa kugu waajibay inaad xaqiisa siiso haddaadan siinin khasmigaaga yowma alqiyaama waa allah subxaana wa tacaala cidda kugu qabsanaysa arrinkaa ilaahay subxaana wa tacaala waa waciid daran way rawaahu albukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey baabu nahyi can ilmanni bilcadiyati wa naxwiha wuxuu baab yahay in la iska reebo canilmanni mana sheegashada bilcadiya siismadii iyo wanaxwiha wixii la mida in layskugu manno sheegto in la yska reebay ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa dadka mu'miniinta ah kuwa allah rasu allah iyo rasuulkii rumeeyeyow laa tubtiluu sadaqaatikum sadaqaadkiinna haku buri ha ku burina oo ha ku baabi'inina bilmanni mana sheegasho waladaa iyo dhib wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa hantidooda bixinaya fii sabiili اllaah waddada ilaahay ku bixinaya uma laa yutbicuuna kadibna aan raacinayn maa anfaquu wixii ay bixiyeen aan raacinaynin manan manna sheegasho aan raacinaynin walaa adan iyo dhib kuwaas waay kuwa mu'miniintahay wanaagsan oo allah subxaana wa tacaala wanaagga u ballan qaado qowl macruufu خyر من صدقة يتبعها أdى الله سuبحaaنه وتaعaaلى wuxuu leeyahay يعnي hadal wanaagsan ayaa wuxuu ka fiican yahay inaad yaعni صadqo ay raacaysa ad iyo adaa iyo dhibaato inaad raaciso dhibaato oo mana sheegasho aad raaciso laa تbطilوu صدقاaتiكم بالmن والأdى وعن أbي dri رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu yhi ثaلاثة سddex laa يukلمهم الله يومa القiيامة maalinta قiyaamة alla la hadli maayo walaa yndr ilayهim ma fiirinayo nadra رaحmaة وlaa يزkiihim mana ma طahirayo وlahum waxay leeyihiin عadاaب أليim عadاab وxanuujiya qaala wuxuu yidhi faqرأها رasuul الله صلى الله عليه وسلم ثaلاaثa mraaت سddex jeer ayuu hadalkaa nebiga akriyu ku celceliyey عalayه الصلaaة وaسلام ثaلاaثة laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex jeer uu ku celceliyey nebiga sala allahu alay wasalam qaala abu darin abuu dar wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu way hoogeenoo way khasaareene man hum yaa rasuula allah yay yihiin kuwaan rasuulka ilaahay kuwan waa kuwa hoogoo khasaare eh yay yihiin kuwaan aada leedahay ilaahay la hadli maayo mana fiirinayo mana tahirayo qaala wuxuu yidhi almusbilu waa midka maradiisa jiida walmannaanu iyo midka manna sheegashada badan walmunfiqu silcatahu iyo midka badeecadiisa bixinaya bilxalifi اlkaadibi dhaar beena ku bixinaya rawaahu muslimun wa- rawaahu muslimun wa fii riwaayati lah riwaayad muslim leeyaha waxaa ku jirta almusbilu isaara midka hoos kuntigiisa jiidaya yacni wuxuu ula jeedaa almusbilu isaarahu wa hawba midka hoos kuntigiisa iyo maradiisa jiidaya asfala min alkacbayni yani daynaaya asfala min alkacbayn anqawyada hoostooda lilkhuyalaa'i kibir u jiidayo lilkhuyalaa ha u jiido ama ligayri اlkhuyalaa mar walba taxriimkeedu waa daranya laakiin waciidkan sidaan u daran wuxuu si gaara ugu soo arooray kuwa kibirka u jiidaaya axaadiidda qaarna waxay ku soo aroortay cala aliطlaaq kuwaan kibir u jiidaynin laftirkooda waa ka xaaraam sideedaba in marada laga hoos mariya anqawyada waa xaaraam cala arijaal ragga waa ka xaaraam laakiin hadduu kibir u jiido waa ka sii daranta oo waa ka sii liidataa saddexdan waa saddex hoogay oo khasaaray sida abu dar uu sheegay radia allahu canه khaabuu wakhasiruu minhum yaa rasuula allah maxaa yeelay waciid daranaa ku soo arooray arrinkooda ilaahay la hadli maayo hadal naxariis ku jira ama naxariisi ay ku sugan tahay ilaahay kula hadli maayo subxaana wa tacaala alla ma fiirinaayo fiirmo naxariis leh waa waciid labaad alla subxaana wa tacaala u dembi dhaafi maayo oo tahiri maayo waa mid saddexaad intaa waxa dheer walahum cadaabun aliim waxay leeyihiin cadaab wax xanuujiya meeqa ciqi- ciqaab waaye waa afar afartaasi waxaa la iskugu daray saddex sinfi sinfiga koowaad wuxuu yidhi nebiga alay slat slam waa almusbil aa kuwa maryahooda jiidaya ama anqawyada ka hoos marinaya kan labaad waa almannaan waana ashaahid min alxadiid waa lafdigan wa waa midka mana sheegta mana sheegashadana waa la yaqaan waxbuu bixinayaa markaasuu wuxuu leeyahay hebel anoo waxaas waxaa siiyey ayuu sidaa iyo sidaa i leeyahay sax maaha inaad ku mana sheegato marba hadday aad bixisay oo ilaahay dartii aad u bixisay ma ahan inaad sheegato laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa mana sheegashaduna sadaqada way baabi'isaa oo way burinaysaa binasi lqur'aan binasi alaaya aayadday ku cadda alla subxaana wa tacaala sadaqaadkiina ha burina buu leeyahy oo ha ku burinina bilmanni inaad mana sheegataan inaad tidhaahda hebel anaa wax ka dhigaye asiga waxba muusan ahayn maxaa yeelay waxaasi waxaasaan u qabtay markaan anigu saa yeelay ayuu igu kibray oo ma aragtay iga hor yimi waxaasoo dhan waa manni waay wixii alla dartii aad u samaysay qofkaasi xaggiisa kaama jiraan xag alla bay kaa jiraan subxaana wa tacaala waa inaad ixtisaabsato ama qofkaasi ha kuu abaal maro yacni ha ha kuu abaalgudo ama yuusan kuu abaalgudin ujeeddadaadu hadday tahay lilaahi caza wajal maahan inaad manni iyo sheegasho ka dabageyso baabu nahyi can اliftikaari wاlbaqi wuxuu baab yahay in la iska reebo faanka iyo xadgudubka waa laba sifoo liidatowa faanka iyo xadgudubka qaala اllahu tacaala alla wuxuu yidhi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa falaa tuzakuu anfusakum nufuustiinna ha taskiyeynina ha is-ammaaninaw huwa aclamu allah ku aqoon badan biman itaqaa cidda ilaahay ka baqaysa ilaahay baa ku aqoon badan subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas waxay xujadu ahaatay cala aladiina kuwii dushooda yadlimuuna annaasa dadka dulminaaya wa yabquuna fi lardi arlada ku xadgudbaya bigayri lxaqi xaqdarro kula xadgudbaya ulaa'ika kuwaasi lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujiya aayadda hore waxay deliil u tahay annahyu can اliftikaar aayadda labaadna waxay tusinaysaa annahyu can اlbaqyi wa can ciyaad bni ximaarin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam in allaha tacaala awxaa ilaya alla wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad tawaaducdaan inaad hoos isku dhigtaan xataa laa yabgiya axadu calaa axad ilaa qofna qof uusan ku xadgudbin walaa yafqara axadun qofna uusan u faanin calaa axadin qof kale albagyu waalfaqru waxay ka yimaadaan min cadami tawaaduc tawaaduc la-aan bay ka yimaadaan qof faanaya haddaad aragto kibiraa ku jira qof kibir ku jira haddaad aragtana maangaabnimaa u weelisa qof haddaad aragto is-ammaanayo isla weyn waxay deliil u tahay inuu naaqisulcaqliya maxaa yeele qofka caaqilka isma ammaano qofka caaqilka fadaa'il iyo wanaagi asiga iskuma tiiriyo waa tawaaduca marka kibir een fakriga iyo faanka sababtiisu waa kibir qofka hadduu tawaaduco tawaaduca kibirkuu baabi'inaya mar haddii tawaaduc meesha yimaad faan iyo xadgudubna waa ka baxayaan meesha qaala ahlu luqati ahlu luqaha waxay yidhaahdeen altacaddi wاlاstiطaala altacaddi xadgudubka wاlاstiطaala alistiطaala waa isdhiriirin wa isdhiriirin bimacnaa inaad qofka isku dhirido ama aad isku taagto ama aad iska sarraysiisa waxaa la yihahda alistiطaala وعan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaala wuxuu yidhi idaa qaala rajulu ninku hadduu yidhaahda halaka الnaasu dadku way halaagsameen fahuwa ahlakuhum asaa ugu halaag badan midka halaagsamaya halaaggu ku dhawoobay asiga way rawaahu muslim alriwaayatu اlmashhuura riwaayadda caanka waxaa waaye buu yidhi ahlakuhum birafci اlkaafi way kaafka oo la rafciyo wa ruwiya binasbihaana waa la weriyo ahlakahum la yidhaah wa hada nahyu nahyigaana liman qaala daalika wuxuu ku saabsan yahay ama uu u sugnaaday liman qaala daalika qofkii arrinkaa yidhaahda cujban binafsih cajabid naftiisu ay cajabisay darteed qofkii u yidhaahda wa tasaaquran linnaas iyo liidnaan dadku ay la liidan yihiin oo la hooseeyaan qofkii sidaa u yidhaahda wa irtifaacan calayhim iyo sarrayn asiga uu iskala sarreeyo dadka qofkii sidaa u yidhaahda ayuu xadiidkaani ku saabsan yahay fa haadaa huwa alxaraamu midkaas waaye buu yidhi midka xaaraamta qofkii yidhaahda halaka annaas asoo iskula jeeday inuu asiga badbaaday ka sarreeyo waxa kalena ay yihiin wax liita oo baaba'ay oo halaagsamay oo halaagsamay qofka hadduu mar sidaa aamino liajli daalikana uu halaka naasu u yidhaahdo waa qof qalbigiisa kibir ka buuxa wa kaasaana xadiid ku saabsan yahay fa haadaa huwa alxaraam waana midkaas buu yidhi midka xaaraamta ah midkan waaye buu yidhi midka xaaraamta ah wa amaa man qaalahu amaa qofkii yidhaahda kelimadan halaka annaasu qofkii yidhaahda limaa yaraa fi nnaasi limaa yaraa wuxuu arkaya darteed fi nnaasi dadka dhexdooda uu ka arkayo min naqsin oo ah nuqsaan fii amri diinihim arrinka diinkooda ay ka nuqsaamiyeen wa qaalahu warkaana yidhaahda taxasunan calayhim murugo ayaga uu murugoonaya darteed wa cala diini iyo diinka markuu leeyahay halaka naas wuxuu ka xun yahay xaalka muslimiintu ay ku sugan yihiin wuxuu ka xun yahay xaaladda ay muslimiinta ku sugan yihiin xagga diinka ayuu aada uga xun yahay فlaa ba'sa bihi wax dhibaataa ma lahan inuu sidaa u yihahdo halaka الnaas haakadaa fasarahu الculamaaءu wafasaluuه sidaasay culimmadu ku fasireen una faahfaahiyeen buy wa miman qaalahu culimmada tiri waxaa ka mida oo min ala'maةi اaclaami alaam culimmada aclaamta ka mida ama a'immada aclaamta ah maalik ibnu anas baa ka mida wاlkhaطaabiyu iyo khaطaabi baa ka mida wاlxumaydiyu waآakharuuna iyo kuwa kale waqad awdaxtuhu waxaanan ku caddeeyey buu yihi fii kitaabi اladkaar kitaabka la yidhaha aladkaar ayaan ku caddeeyey aladkaar waxaa iska leh lilimaam الnawowi raximah اllah waa kitaab cadiima waa kitaab fawaa'id badan kitaabu اladkaar lilimaam الnawowi raximah اllah dabaacaad fara badanna waa leeyahay culimmada qaar sharxayna way jiraan sida xaafid ibn xajar iyo kayrkii kuwa soo ikhtisaariya baa jira kuwa صaxiix iyo daciif u kala saara baa jira laakiin calaa kuli xaal kitaabkaas kitaab aad u fiican w masaa-isha qaarna halkaasuu ku faahfaahiyey sida masaladan oo kale alimaam الnawowi raximah اllah والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين